madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa xalayto waxa uu jekadii gudoomiyenimo ka qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee somalilan yuusuf ismaaciil cali taasi oo ku sababeeyey cabashooyin isdabajooga oo ay dadweynuhu ka muujiyeen gudoomiyaha iyo garsoorka somalilan waxaana uu sidaa warkan uu ku faahfaahinayo waryaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac sida lagu sheegay war-saxaafadeed xalay laga soo saaray madaxtooyada somalilan ayaa madaxweyne siinaanya uu xilki kaga qaaday gudoomiye yuusuf ismaaciil cali waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedkan in madaxweyne siinaanya uu xilka qaadistan sameeyey kadib markii uu arkay warbixinada iyo tala soo jeedinta guddida cadaaladda taas oo tilmaamaysay inay adag tahay wada shaqaynta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo guddida cadaaladdu islamarkaana uu arkay cabashooyinka isdabajoogga ah ee dadweynuhu ka muujiyeen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorka dalka sidoo kalena uu yaqiinsaday in loo baahan yahay isbeddel lagu sameeyey garsoorka iyo cadaaladda dalka waxaa kale oo lagu sheegay war-saxaafadeedka in madaxweyne siinaanya dib ka soo magacaabi doono basuulkii buuxin lahaa jagada gudoomiyenimada maxkamadda sare ayaa ah hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka somalilan iyada oo sida oo kalena ah maxkamadda dastuuriga ah ee dalka waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxweyne siinaanya wax kabedel ku sameeyay jagada ugu sarreysa ee maxkamadan cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
haddaba xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare ma ku kooban tahay oo keliya inuu madaxweynuhu soo saaro wareegto mise waxaa jira tallaabooyin kale oo dastuurka somalilan dhigayo oo u baahan in la maro su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa zahre ciidla nuur ay weydiisay waa yuusuf budle xasan oo siyaasadda geeska africa ka faalooda kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota madaxweynuhu awood ayuu leeyahay inuu magacaabo iyo inuu xilka ka qaado guddoomiyaha maxkamadda waxase qasab ah in marka uu magacaabo iyo marka uu ka qaadayaba ay labada gole waa golaha wakiilada iyo golaha guurtiduba ay joint session ama iyo si wada jir ah ay uga doodaan ama ay u ansixiyaan ama ay maxaa la ydhahdaa markaa diidaan tan hadda shaqo ka qaadidan waxaa ka muuqata arrin aan hore u dhicin sidaynu wada xasuusannahay markii koowaad ee uu madaxweynuhu ka qaado ma aha xil guddoomiyaha maxkamadda sare june ama bishii lixaad ee labadii kun iyo koob iyo tobankii ayuu xilkaa ka qaaday guddoomiyihii hore maxkamadda oo ahaan jiray maxamed xirsi ismaaciil oomane qoraalkaasi sida uu qornaa iyo qoraalkani sida uu qoran yahay aad iyo aad ayay u kala duwan yihiin wareegtada uu xilka kaga qaadayay oomane waxa uu ku codsanayay ama uu kaga codsanayay labada gole ee wakiilada iyo guurtida in ay waajibkooda gutaan ayna ku raacaan xilka qaadidaas tan hadda uu xilka kaga qaaday yuusuf ismaaciil cali way ka duwan tahay manuu soo hadal qaadin madaxweynuhu codsigaa labada gole marka waxaa meesha ka muuqata in maalinba maalinta ka dambaysa ay xukuumaddu ama madaxweynuhu uu awood isa sii bidayo sharcigiina la mooday inuu agmarayo marka taasaa laga dhalisanaya qoraalkan ama ama shaqa ka qaadida waan gartay marka ma waxaa kuu muuqda yuusuf inaan imika loo baahnayn in la marsiiyo labada gole oo marka tirada mudanayaasha ee dastuurku ogol yahay ay cod u qaadaan well sharciga ama constitutionka xeerka aasaasiga ah ee somalilan qodobkiisa boqol iyo shanaad qeybtiisa saddexaad waxa ay ku caddaynaysaa ama ama ku cadba inay qasab tahay in mar walba ay ansixiyaan xilka qaadidda iyo xilu magacaabidda guddoomiyaha sare ee maxkamadda labada gole ee baarlamaanka ama wakiilada iyo guurtidu marka mid marnaba laga maarmaya ma aha waa xeer ku qoran constitutionka somalilan ma aqaano in dee laga ilaabay iyo inay ukas tahay oo ay wad sheegasho tahay ma garanayo waan gartay yuusuf geesta kale haddaynu eegno maalmahan waxaa warbaahinta ku jiray midowda yurub oo ku canaantay somalilan dilal qisaasa oo la fuliyey dhowaanta lix qof oo la dilay oo la sheegay inay hore dad u dileen iyaguna arrintaa markaad qiimeyso sideed u aragtaa wel somalilan waa dal madax banaan constitution buu leeyahay constitutionkiisa dadkiisa ayaa ansixiyey wixii uu sharcigu dhigayo somalilan inay cid uga habrata ma aha run ahaana waan ku ammaanayaa xukuumadda hadda jirta inay sidii sharciga ahaa ay fuliso innaga dad muslina ayaynu nahay qofka qof dila ee arrinkii reerihii jaanis loo siiyo ay ku kala bixi waayaan amaba ay reerkii wax laga dilay qoyskii wax laga dilay ay go'aansadaan in ninkaa loo dilo in loo dilaa sax wey laakiin midowda yurub waxaan u arkaa inay faragelin ku samaynayaan somalilan somalilanna inay ka diido anu waan ku raacsanahay laakiin sida loo dhigay si ka fiican ayaa loo dhigi kari lahaaban anu aaminsan waxaase nasiib darro ah dad iyaku aan weli la xukumin oo ku eedeyn eedeysanayaal ah in ay dadka qaar ku doodayeen in loo dila inay ahayd maadaama kuwa la laayay taana waxaan aaminsanahay qofka in la dilana ma aha in laguna doodo in loo dilo ma aha ilaa si maxkamada oo sharciya looga doodo dembigu ugu caddaado markhaatiyaasha iyo wax walba lagu qanco kadibna uu xukun dili ku dhaco ka hor in laba keeno meesha ma aha marka laba shay baynu is agdhiganaa dadka la xukumo ee dilka ku xukuman ee xabsiyada iska fadhiya in waajibkooda la guto weeyi laakiin kuwo dembiya loo haysto dil ah oo weliba dil xasuuqa loo haysto laakiin aan ilaa haddana lagu caddayn maxkamadduna ayna kana doodin dadka maxkamaddana aan la horkeenin ayay dad ku doodayaana in loo laayo inay ahayd taana waxaan u arkaa inay qalan waan gartay yuusuf ugu dambayntii dilalkaasi qisaasta haddii la fuliyo dadka qaar waxay ku doodayaan in aanada iyo dadaan waxba galabsan oo qof dembiilaa dartii loo dilo ay dhiiri geliso haddii sharciga la la fulin waayo inkasta oo ay dadka kale ee sharciyada ku dhadhowina ay ku doodaan in horta la marsiiyo qofka in la cafin karo in diyo la kala qaadan karo ama mag dilkuu noqon karo halka ugu dambaysa kolley sida aan ka warqabno dhammaanteenba dilku somalilan wax lagu degdega ma aha waxaan odhan karaa waxyaabaha ammaanta badan ay ku leedahay somalilan iyo sharciga ama systemka ruma inta badan waxaa laga warsugaa qoyska wax laga dilay iyo qoyska ninka wax dilay ama qofka wax dilay inay xal ka gaadhaan ama ha mag ha la kala qaato ama cafis ha noqoto ama wixii kale iyagu ay kusoo heshiinayaanba dibadda ay kusoo dhamaystaan taa marka la waayo ama xal loo waayo ayaa maxkamaddu markaas ee waajibkeeda laakiin haddii labada qoys ay ku heshiin waayaan oo qofkaas dembigii lagu helo in la dilo aanu shaksiyan dadka aaminsan baan ka mid ahay because haddii kale oo qofba qofku doono intuu dilo uu iska xidhnaado amaba dembi lagu qaadi waayo dee tan hadda soomaaliya ka taagan bay noqon kartaa ama meelo badan oo africa ka mid ah oo qofkii dembiga geystay haddii aan haba yaraatee laga jabin kuwo kale ay ku dhiirinaya ku dhiiranayaan inay markaa foodada sii socoto qofba qof loo dilo
kaasi waxa uu ahaa yuusuf budle xasan oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ugu warrameeyey saare ciidle nuur